aan ku horeyna mas-uuliyiinta waxbarashada ee dowladda soomaaliya ayaa mar kale difaacay imtixaankii sanadkan la qaaday iyaga oo sheegay in imtixaankan uu ahaa mid caam ah oo u dhigma kuwa dunida sidaasi waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka waxbarashada faysal cumar guule waryaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa la kulmay warbixintaana nooga diyaariyey imtixaanaadkii sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka ee dalka soomaaliya oo tira ahaan ardayda ka qayb gashay dugsiyada sare ay ka badnaayeen kuwii hore ayaa waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay qaar ka mida dowlad goboleedyada iyadoo dowladda federaalkuna ay sheegtay inay kordhisay dadaalka ku saabsan tayada imtixaanaadka iyo manhaj midaysan sidii dalka loogu samayn lahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka soomaaliya faysal cumar guuleed oo howlo shaqo ku jooga magaalada nairobi ayaa v o e da uga warramay bal imtixaanaadkii sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwanaayeen kuwii hore bismillahi raxmaan raxiim wuxuu kaga duwanaa imtixaankani wuxuu ahaa imtixaan standara oo adduunyada la soconaya imtixaankani wuxuu ahaa form one form two form three ilaa form four afartii fasal ayaa laga qaaday ardayda wuxuuna kalau kaga duwanaa iyada oo ay aad dowladdu ugu dadaashay inuu u baxo qaab standar ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexebana hal maalin baa la wada galay waad ogeydeen si ammaanuna ku soo dhammaaday wax qish oo baxay sanadkan ma jirin laakiin cabashada ka dhacaysay ee ay dadku ka cabanayaan imtixaanka ahayd waxa ay ka timiday iyada oo ay wakhtigii coronaviruskuna uu qayb ka ahaa oo uu qayb ka qaatay iyo ardayda oo aan la qabsanin sida maadooyinkii qaarkood oo hadda ka hor fonfoorka bes baa laga qaadi jiray ama macalimiin gaara ka qaadi jirtay laakiin imtixaanka hadda imtixaan caana ma oo standar ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaamada adduunka oo kale waxaad og tihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay iyada oo ay wasaaraddu ku mashquulsanayd saddexdii sane ee ugu dambeeyey oo manhajka si tartiib tartiib ay u soo saaraysay markii hore dugsiga hoose ay soo saartay iyo dhexe markii dambena dugsigaas sare ay soo saartay hadda waxay dalka soomaaliya uu leeyahay manhaj dhammaystiran oo ka soo bilaabanaya fasalka koowaad ilaa fasalka labiyo tobnaad oo iskuullada barefadkaa iyo babliga ka yarta ahaatee lagu dhiganayo dowladduna ay hirgelisay waana taasi himiladii u lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo markii uu doorashada ku jiray
wasiir faysal waxaa jira in arday badan oo cabanaysa ay leeyihiin dad aan horay u diiwaan gashanayn baa imtixaanaadka gelaya oo aan lahayn backgroundkii ama iskuulaad hore aan soo dhigan taa maxaad ku xaqiijisaan oo qaab ardada ee diiwaangelintooda iyo qaabkan uu la socon karo waad og tihiin sanadkan sidii si ka badan baan samaynay iskuullada ku yaala gobolka banaadir iyo maamul goboleeda dhammaantood waxay leeyihiin cod lumber oo ay soo geliyaan iskuullada soo gashtaan arday kasta oo ka mida ardayda soomaaliyeed birimo ilaa iyo fonforna wuxuu leeyahay cod lumber taasi waxay caddaynaysaa in arday dambe oo bootin samayn kara aysan samayn jirin laakiin sanadkan waxaan xidhnay toddobiyo labaatan iskuul oo iskuulladaasi ay ka mid ahaayeen iskuullo leh fonfor keliya fon onna ma lahayn fon twona ma lahayn fon trina ma lahayn taasi waxay ku tusaysaa in ay jiraan dad marka sanadka fonforka isdiyaariya oo shaqaysta ama bajaajla ha noqdo ama suuqa bakaaraha ka shaqaystaan ama waxyaaba kale ka shaqaystaan sanadka fonforka un la sameeyo laakiin sanadkan wixii ka dambeeya taasi ma dhacayso wasaaradduna aad data base fiican oo ay samaysay oo taasi kutusayso in ardayga hadda ka bacdi uu leeyahay basswade cod lumber uu yaqaano iskuulkuna uu cod lumber gaara u leeyahay waxaana soo geliya iskuulka xataa ardaygu bedelkii hore ma geli karo asaga oo aan hadda ka bacdi wasaaradda soo marin manhajkii waxbarashada ilaa iyo intii dalku uu burburku ka dhacay ee sagaashameeyadii waa kala duwanaa oo gobolada iyo deegaanada iyo meelo badan waxaad arkaysaa dad isku leebala haddana aan isku manhaj ahayn taa ka warran manhajku waa midaysan yahay shan maamul goboleed iyo gobolka banaadir waxaan ku tala jirnaa oo hadda wadahadal fiican noo socdaa puntland oo aan rajaynayno in isbedel uu ka yimaado maadaama aan siyaasaddii ka heshiinay in aan ka heshiino arrimaha imtixaankana aan ka heshiino aan rajaynayno haddii allah awoodda la ogolaado laakiin hadda kabacdi ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta waxaan u sheegaynaa in hal manhaj oo la wada dhiganayo ay jirto oo wax kala duwanaanshaha haddii maamul goboleed tahay iyo haddii gobolka banaadir tahayba si ardadu ay shaqo ku hesho oo xirfadaha in la xoojiyo qorshaha siyaasadda dowladdu maxay tahay mase jiraan hadda dadaalkii aad wadeene ku saabsanaa iskuulaadka farsamada ah ee dalka ilaa iyo hadda waxaa laga hirgeliyey hadda ilaa iyo hadda waxaan hirgelinay dugsiyo tababar macalimiinta loogu samaynayo oo mid laga dhisayo muxuu ahaa baar dheere midna laga dhisayo beledweyne magaalada beledweyne agteeda iyo mid ku yaala puntland iyo mid ku yaala somalilan taas waxaa kaloo aan abuurnay dugsiyo xanaanada xoolaha ah iyo dugsiyo beeraha oo iyo dugsiyo kalluumaysa intaas waxay kutusaysaa iskuullada hadda dhismaha qaarna way socdaan qaarna hadda la bilaabaya manhajkiina waa la diyaarinaya oo hawshii manhajkii iyagana waa loo diyaarinaya taasina waxaan rajaynaynaa in hadda kabacdi xagga technicalka ay u wareegaan oo vocational training la sameeyo arday aan iskuulladaas aan diyaarino sanadka two thousand twenty one ka iyo wixii ka dambeeya iyo xukuumaddan markii ay dhammaato xukuumadaha ku xiga ay hirgelin doonaan baan rajaynaynaa bolosigan aan diyaarinana bolosi ay xukuumadda ku shaqaynaysa mahayne waa tuta soo socotana ay hirgelinayso xataa haddii annagu aan meesha ka baxno ciddii dambe ee timaada bolosigan ayay ku shaqayn doontaa ay dejisay wasaaraddu hadda aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa faysal cumar guureed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo hiddaha iyo tacliinta sare oo ka warramaya isbedelada waxbarashada iyo rajada laga qabo in manhajka midaysani uu shaqayn doono muddooyin ka soo socda siyaasa wardheere v o a nairobi